xoogsadadana qaxootiga ku dhaqan xerada dhadhaab oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin soomaalida ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen maciishad xumo soo food saartay waxaana ay tilmaameen inay meesha ka baxeen shaqooyinkii ay noloshooda ku maarayn jireen sababo ku aadan xaaladaha shaqola'aan ee haysata dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryahan iyagoona intaasii raaciyey in duruuf awgeed ay ku dhow yihiin inay isaga tagaan xeradan iyadoo ay nolol iyo maarayn ka sugayaan qoysaskooda xaaladda qoyska aad iyo aad isiga liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax isyeel ayaan garan la ahay suuq waa tegaynaa waa isgalbanaynaa owal guryaha maxaan ku dhisayni shan kun shantii mitir hadda sidii ma jiraan wallaahi shaqo kale meel kaloo la aada male manugu qaxootiaan iska nahay oo dad masaakiinoo waxba haysanaan iska nahay labada bilood hal maalinaa shaqo ka helay oo weliba shaqada qofka aan u shaqaynaa naftigiisa uu cabaadayay biilkii intaan baa liisoo dir intaoo liisoo dirtay uma filna laakiin meeshaan halahan derbigaan ii duma iiga darna iyo dhis intii hataa shaqada aan marka hore ku qaban jirnay wax kasii yar laba jibbaar hal meel hataa ma dhamma waxaan ku shaqaynayno hadda xataa halka wakhtigaan ba la'nahaybo guriga inaan ka cararo magaalada aan duurka galaa wax yar iiga dhiman waayo waxla'aan darteeda cabashada qaxootigan soomaalida ah ee ku dhaqan xerada dhadhaab ee dhulka nfd ee xoogga ku haysato kenya ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan cabashooyinka kala duwan ee ka soo yeeraya soomaalida ku dhaqan dowladaha shisheeye kuwaas oo marar badan ay saxaafaddu soo tabisay cabashooyinkooda islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabanaysa cabashooyinkooda maadaama ay ku sugan yihiin dal ay qaxooti ku yihiin islamarkaana aysan wax mudnaan ah ku lahayn